Ciidamada Hiil walaal kow iyo toban ee waddanka Jabuuti ayaa maanta dharkii ay ku ciidi lahaayeen u qaybiyay carruurta agoonta ah ee ku jira xarunta agoonta ugaas qariif ee magaalada Beledweyne. Munaasabada lagu qaybinayay dharkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada Hiil walaal ee waddanka Jabuuti iyo maamulaha xarunta agoonta ugaas qariif ee Beledweyne. korneel maxamed xasan cabdalla taliyaha ciidamada hiil walaal ee waddanka jabuuti ayaa ka warbixiyey tirada carruurta ay dharka ciidda u qeybiyeen
waxaan maanta halkan isugu imanay ceremoni aan u dhignay ee, ubadka xarunta a- agoonta ee ogaas khaliif iyaan maanta ku tashanay inaan ubadkaa ciidsiino taasoo ay ka timida fikraddu aniga iyo guddigayga ee, lacag inaan iska soo ururinay ee, taa oon maanta boqol caruur oo agoonta ogaas khaliif ka socoto aan ku ciidsiinay oo maanta ku guddoonsiinay ee, dharkii ay ku ciideen
aadan shariif aamiin maamulaha xarunta agoonta ugaas qariif ee beledweyne ayaa u mahad celiyey ciidamada hiil walaal ee waddanka jabuuti ee carruurta u qaybiyey dharkii ay ku ciidi lahaayeen walaalaheena reer jabuuti oo ugu sarreeya korneelka korneel maxamed oo inoogu yeeray in ay caruurtaas agoonta ugaas khaliif xeeradiisa ku xaraysan in ay ciidaysi siyaalay ka farxiyaan awalan waxaan leenahay ninka odayga ee soo qabanqaabiyey iyo cidda kale ee garab ku siisay inay agabkaas agoontaas ay soo gaarsiiyaan waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo ajri allah idinka siiyo Eh, yabowhii u nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam u ballanqaaduu yidhi anaa wakaafi lataym kahatayni fi ljanna aniga iyo agoonta cidda ka faalaqaadee ka farxisa jannada cinkaasaanu ku nahay waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa in inuu ilaahay gaarsiiyo walaalaheenna soo qabanqaabiyey agabkaas ay ilmaha ku ciidayaan gabdhi iyo wiilalba leh ee walaalahana soo gargaaray ee xusay agoontaasna waxaan leenahay ilaahw ka abaalmari ka abaalmari ka abaa si kastaba carruurta dharkii ay ku ciidi lahaayeen loo qeybiyey ayaa helay fursad ay kula ciidaan carruurta kale ee dhigooda ah maalmaha ciidulfadriga